ambaarihii sagaalkii saaca rasaasta maqalnay oo dadka deegaanka ay rasaasta ay maqleen iyadoo aan la ogeyn ciidamadaas waxay yihiin aan la ogeyn aan la garanaynin oo wakti saqdhaxa ay tahay haye mar marka ciidamadii waxay sameeyeen kule tabad meeshii meel waxaa ku tiili meesha oo bara waxaa ku aali meesha oo dugsi eeda ku yili oo macada ku aali oy nimankan shabaabka ay ilmo iyo wax noocaasi ay ku aruursan jireen haye marka meeshii aan soo weerara ilmihii meeshii ha meeshii ay ku leeta soo bartilmaameedsadeen marka saasay waxa u dhaceen meeshii ilmihii rasaasta markii lagu furay shan cunug camala ku dhimatay macalinkii meesha macalin markaas ka ahay iyo shan ilaalidiisi ani meeshii ku geeriyoodana eykana ku dhinteen ilmihiina saakii waa berigii meesha laga rartay eykani iyo ko indhaa laga xirxiray haye ilmaha da-dooda ilaa iyo imise jiray ahaayeen
walaaley ilmaha da-doodu waa sideed iyo toban sano jir ilaa toban sano ilaa sagaal sano taasay udhexeeyaan marka meesha ma waxay ahayd xiro ciidan mise meel wax lagu baray ahaayeen mise meel lagu tababaro oo sida ciidanka loogu tababaray ahayd meesha walaaley meesha meesha meel sida waxbarasho camal ay ahayd laakiin kama mareen qaybtan ciidana tababarka kama mareen waxa dhan dadkan waa isku bixiyaan meesha meel qaabkaas ilmaha ay ka shaksi ahaan danihii ay kaleeyihiin ay ka fushadaanay ahayd ilmahana ilmo lasoo qasbiyo waalidkood xoog looga soo qaadiy ahaayeen
adinka saaka haddii aad tihiin dadka deegaanka maxaa aragteen meeqa qofaa aragteen oo ka mida dhalinyaradaas ama caruurtaas
caruurta afar cunugoo kamid ah oo la yaqaana oo deegaanka ah meesha ku dhimatay oo qaar xataa dad nabadoona ay dhaleen marka saasay wax u jiraan meeqa jiray ahaayeen kuwa dhintay oo meydkooda aa aragteen
kuwo dhintay saddex iyo toban sano jir afar iyo toban sano jir sagaal sano jir saas waa caruur aada iskaga yaryar waa aan waaweynaan waa haye marka waxaa la sheegay in qoladii meesha joogta xerada joogta ay iska caabin sameeyeen ma jirtaa taas waa waxaa keenay iska caabinta shantii ruux oo ilaalada ahayd iyo macalinkii meeshii ay joogeen ay waxaas yar ka dhaceen wax kaloo hadda weynoo meesha ka dhacay ma jirin kastaas yaroo xerada looga imaano dugsiga looga imaadi la ahayd waxaan kale markii kale wax iska hor imaaday inta meeloo kale ay soo mareen ciidamada amba ay gaareen wax ka dhacay ma jirin
marka markii ugu dambeynayay waxaa meesha la wareega ciidamadii kumaandooska ee dowladda
ha
n haddii aan dib ugu noqono meeshani waxaa sheegtay in caruur laysugu keeni jiray oo lagu tababari jiray caruurta marka ma deegaankan bisaa laga keeni jiray mise deegaano kalaa laga soo wadi jiray oo meesha waa laysugu keeni jiray
caruurta waxay u badan yihiin hadda khaasatahan wax hadda ay iika kusoo darsadeen ama meelo kale ka yimid ma naqaana balse inta hadda meesha ay ka aruuriyeen meeshaay geeyeen deegaankii iyo meelahaas wixii ka dhadhowoo dhan meeshay ku aruursan jireen taasay wax u jiraan walaal
haye dadka deegaanka haddii aad tihiin sidee u aragtaan howlgalka
wallahi howlgalkan waa aragnaa kuleetaba anaga dadkii deegaankani waa nahay maadaama dadkii deegaankani aan nahay meeshana maamul aas ka tili oo maamul hore aad usii joogay haddana dagaal aas ka dhacay nimankaas niman dadka qasba oo aada u dhib badan maadaama iska ahaayeen oo ilmahaas badda ilmo raali laga yahay aysi ahayn marka kuleeta wixii way dhaceen anagana waa mid aad aan ula yaabanahay meeshii meel colaad ay ka muuqato dadki aaday u cabsi qabaan meesha firfircooninka ma muuqato waa meel dadkeeda cabsi ay ka muuqato albaabada isku tuma yaa jooga hadda marka magaalada hadda magaaladan dadkii deegaanka kusoo naqday kuleetaba meeshii dhibkii ka dhacay iyo wixii iska wareysanaya cid hadda kusoo laabata ma jirta ayaga ka dhadhow xataa hadda wax joogo hadda ku sugan oo aan sheegi karo ma jirta saasay wax u jiraan